kulan wadatashi oo socday muddo laba maalmood ayaa dhex maray wilaayadda islaamiga ee bakool iyo mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayada waxaana kulankaasi lagu kala qaatay go-aamadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka bishii shacbaan ugu soo gabagaboobay wilaayaadka islaamiga kulanka waxaa dhinac socday duruus kooban waxaana gabagabada munaasabadda laga jeediyey kelimaad kala duwan mas-uuliyiinta munaasabadda goobjooga ahaa ee kelimaadka kala duwan ka jeediyena waxaa ka mid ah sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool isagoona dardaarano muhiima u jeediyey mas-uuliyiinta degmooyinka ee wilaayadaasi waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa wuxuu sidoo kale dadka soomaalida ugu baaqay inay ku midoobaan ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaanay ka xukun dhigtaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ummadda soomaaliyeed may balana guud ahaan meelbiyo roogaan geeka maya ilaahayna siiyey shareeco islaamiya ilaahayna siiyey oo qaali ah oo marka may waa samaawi ah ilaahay subxaana wa taalaan ilaaliyey ummadaha kale oo gaalada ah caalamka ku nool walan haysan ya ilaahayna siiyey oo khusuusiyaad ah waa ashareeca alislaamiya ilaahayna na amari in uuna raan ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun nabillaahi muxamedna la amari ilaahay subxaana wa taala inuuna na amari shareecadaas marka maanaa uuna ranna uuna ka dhagangnan halkala geeka majar maanaa caalamka shareecada ilaahay daawon ah sidoo kale wuxuu bogaadiyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ee bakool dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe isagoona sidoo kale muuminiinta ugu baaqay inay ducada ku kaalmeeyaan walaalahooda mujaahidiinta walaalaha mujaahidiinta ee ramadaanku may halgamahayo ka dagaalamahay suquurta hore wilaayada shabeellaha dhexe jazaahum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa taala shahaadadii ku aqbalanta shahidi intay dhaawaanteen ilaahay subxaana wa taala dhaawac jo bogsiyo ilaahayna garab jo gala malakul jibriin ilaahay ku xooji insha allahu tabaaraka wa taala dadka muslimiinta maylana ramadaanka laka jar adducaau silaaxu lmu'mini waay waa hub ingifaan oo meelimaana lanka talagalay ka dhiyow amiinku maanaha miinada ramadaanka eh in ilaahay subxaana wa taala sakda dheh markii laha kaw in ilaahay la tuugo gaalada in la habaar mujaahidiinta in ilaahay lan tuugo taasna marka maya insha allahu taala wala isku buraariyaan iyo kumadata kulankani dhex maray wilaayadda islaamiga ee bakool iyo mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayada ayaa wuxuu ka mid yahay kulanada looga hadlayo go-aanadii ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo walaayaadka dhex maray bishii shacbaan ayna soo dhaaftay kaasoo looga hadlayay arban badan oo ku saabsan guud ahaan dalkani soomaaliya